بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeennii toddoba-iyo tobanaad oo qeyb ka ah duruustii ramadaaniga aan soo wadnay maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alqalb الsaliim qalbiga fiyow ee macnaha jiro iyo cudur ka badbaaday marka intaanan masalada oo qalbiga min xaytu sharci iyo qiimaha uu leeyahay aan gaarin baa waxaan rabaa dadka culammada waxay ka yidhaahdeen qalbiga iyo maskaxda yaa bani aadamka u muhiimsan dad badan baa waxay aaminsan yihiin caqliga iyo fikirka iyo macluumaadka oo dhan maskaxda inay ku jirto markii la arka iyada siday u habaysan tahay xibnaha dhan ay la wada xidhiirto ayay sidaas aaminsan yihiin bal qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga waxay ka qabaan baan aan arkaynaa marka qalbiga min xaysu luqa ahaan waxaa la yidhahdaa waa xibin oo dulduleel leh ciida dhinac calool bay leedahay qalbiga markii la furo waxa waaye waa wax isku daboolan oo meelo kala bannaan baa u dhexayso wuxuu waaye dhiigguu soo tuuraa xididda oo dhiigga jirka u qeybiyo yuu dhiigga asigayaa masdar u ahoo dhiigga u qeybinay qalbiga sidiisaba feeraha bartankooda u dhacaa dhinaca bidaxna waa u badan yahay waa wax la arki karoo la taabo karo weeyaan intay la ag tahay weyninkiisa waxaa la yidhi gacanta lagu soo qaban karaa in gacanta lagu soo qabto oo kale waayo maalinkii wuxuu tuuraa shan iyo toban kun wax ka badan yuu saas u dhaqaaqaa asiga dhan saasuu shaqo u ahda haddaad hurdaysa xataa wuu dhaqaaqayaa sidaas wuxuu dhaqaajiyaa dhiig waxaa la yidhaahdaa toddoba kun iyo shan boqol iyo kow iyo toddobaatan liitar yuu jirka maanta dhan yuu ku wareejinayaa yacni min xayu qalbiga cudu ahaantiisa oo la taabo karo oon wada aragna intaas waay waxaa ka maqan oo annaga aanan arkayna waxaa ku dhex jirto latiifa rabbaaniya sir ilaahay uu dhex dhigay ou rawxaaniyo ah ou insaanka uu ku yahay bani aadanka bani aadan uu ku yahay sirtaasaa ku dhex jirto inta noo muuqata dhiiggan inuu qaybinaa inuu dhaqdhaqaaqayo nafta haddii asiga ka baxda qofka dhimana wax la wada muudo laakiin sir min asraarillaahi ha ku jirto ou insaanka ama bani aadamka bani aadan ku yahay walidaalika qalbiga oo laga hadlayo waa midka feeraha maxaan ku yidhaahdaa hoostooda ku jiro ilaahay wuxuu uri fa innahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur yacni indhabeelka dhabtaa indhaha araggood beeshid ma ah laakiin qalbiga wax arkay oo ku jira feeraha hoostooda ku jira yaa la yidhaahdaa indha la-aankaasaa la yidhahda qalbiga hadduu kaa daboolmo indhaha geedaha unbaad ugu warwareeganay mooye wax weynay kuu soo kordhinayaan ma jiraan marka ilaahay wuxuu ihi quluubta fi suduur bay ku jirtaa suduur waa wax la taabo karo ilaahay noo tilmaamaya jirkeenna ka mid ah waxaa la yidhi qalbigaada wuxuu ku jiraa feerahaada hoostiisa marka qalbiga xibnaha boqorkoodii waay waa midka sayidka u ah sida nebiga xadiidkii saxiixa uu ku sheegay ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh waidaa fasada waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb waa hadal cad oo sariixa u waay nebigu wuxuu uri jasadka waxaa ku jiro xibin yar oo oo dhiig iyo xinjir ah mudqada waa waa xinjir dhiig xinjir ahoo meel yaallo waay qalbiga sidaas waay hadday ayada hagaagto jirka jirka intiisa kale jismiga intiisa kale waa hagaagayaan hadday ayada fasaadane waxa dhan waa fasaadaan markaasuu nebiga alaa wahiya alqalbu xibintaas waa qalbiga hadduu qalbiga xumaado jirka kale macnoma leh qolof weeyaan hadduu hagaagsana way hagaagsamayaan walidaalika sidaa daraaddeeda haddii qofka xadiid kale oo xasan ah waxaa nebiga uu ku yidhi إda أصبx بن آdم fإن الأعضاء تkفirه fتقul lh اتqi اللaha fإنma نحن bka fإn اsتqمta اsتqمna وإn اعwajجta اعwajجna subax kasta oo waaga baryo xibnihii baa ehbinayo oo waxay ehbinayaan qalbiga waxay leeyihiin war ilaahay nooga cabso annaga adiga un baan wax kugu nahay haddaad toosnaatid waa la- waa kula toosnaanaynaa haddaad xumaatidna waa kula xumaanaynaa macnaha waxa weeyaan qalbiga yaa xibinaha dhan xukumo meeshuu aado unbay la aadayaan ayaga shaqaale bay u yihiin arrintaas waa arrin muhim jiddan ah marka sidaa daraaddeed ba waxaa weeyaan alqalbu maxalu nadar illaahi min alcabdi ilaahay meeshuu kaa fiirinayo uu kaa eeganayo waa qalbigaaga waayo qalbiga waa midka ilaahay awaamirta oo nusuusta sharciga uu kula hadlayo waa midka lagu dalbayo wax inuu fuliyo waa midka ee, ciqaab iyo iyo maxaan ku yidhaha thawaab midka iskale waa asiga walidaalika nabiga calayh salaatu salaam wuxuu iri xadiidkii saxiixayn ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum hadalkaa fiiri diinta shareecada waxeeda waadix jiddan waa ilaahay ma fiirinaya suwartiinaan adinka inaad dheer tahay inaad gaaban tahay inaad cad tahay in madow tahay waxweyn ilahay agtiisa kama ah asaana ku siibo fii ayi suurati maa shaa rakabak walaa ilaa ajsaadikum inaad buuran tahay inaad xoog leedahay in tabarayar tahay masalada ma ah walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigaaduu ilaahay fiirsanaya iyo camalka qalbiga ka soo fulayo oo xibnaha ay fulinayaan waqul icmaluu fasayara allahu camalakum marka waxa weeyaan waa sayidka ama boqorka awaamirta ay ka soo fusho waa qalbiga waxaa la yaab leh dad badan oo hadda joogo oo dadka mutacalimiinta ah oo caalamka hormaray iska dhigaya oo weliba culumtan tashriix alinsaan yacni xibnaha dadaa ku takhasusay waxay aaminsan yihiin sidaan hore u sheegnay caqliga iyo fikirka iyo macluumaadka oo dhan maskaxda dimaaqay ku jiraan bay leeyihiin marka qalbigana waxaa waa dhiiggaas unbuu jirka u qeybiyaa macno weyn ma laha laakiin maskaxda yaa waxoo dhan laga maamulaa madaxa oo oo ku dhex jirto haddii taas la fiiriyo qur-aanku kasoo horjeedaa ilaahay wuxuu idhi afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha fiiri ilaahay wuxuu idhi dhulka mayay socsocdaan siday u- ay u helaan qalbi wax lagu garto quluubun yacqiluuna biha qalbiyaal wax lagu garto marka alcaqlu fi lqalbi liannu ilaahi wuxuu leeyahy quluubun yacqiluuna biha qalbiyaal ay wax ku gartaan marka alcalqu qur-aanka wuxuu sheegaa caqliga qalbiga inuu ku jiro ilaahay ma dhihin afalam yasiiruu fi lardi fayakuunu lahum dimaagun yacqiluuna bihi ma dhihin dimaaq waa maskaxda maskax ay wax ku gartaan ilaahay ma dhihin laakiin qalbi ay wax ku- ku fahmaan baa leeyahy sidaasoo kale il wuxuu ihi watubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun dadkii xumaa qalbiyaashooda waa la daboolay wax ma fahmayaan marka waxaan ogaanay fahmada iyo fiqhiga qalbiga inuu ka yimaado watubic calaa quluubihim qalbigii markii la daboolay fahum laa yafqahuun yacni laa fiqa lahum walaa fahm wixii oo dhan waa ka maqan yihiin sidaasoo kale ilaahay wuxuu ihi ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan ilaahay kuwaas qalbigooda iimaankuu ku qoray macnaha waxaan ka fahamnay ana maqara aliimaan fi lqalbi kataba fii quluubihim maana fii dimaaqihim lama dhihin ayib sidaas oo kale iimaankii waxaa ka duwanaa gaalnimadii iyo kufrigii kulli waxay raacsan tahay qalbigii bay raacsan tahay waman yaktumha fainahu aathimun qalbuhu baa ilaahi ninkii shahaadadii oo asiga agtiisa tiile qariyo qalbigiisa waa dembaabay buu ilaah yidhi walaakin qasad quluubuhum qalbigoodi waa angegay wax ma fahmayaan khayr ma qaadanayaan Eh, ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shadi- shahiid ilaahay wuxuu idhi arrintaan aan soo sheegnay waxaa si fiican u fahmayo tadakurayo ictibaar ku qaadanayo ninkii qalbi leh oo araggiisa eh, samcigiisana uu u kaalmeeyo marka ilaahay sidaasuu leeyahay waxaanu ogaanay fahmigii iyo caqligii iimaankii kufrigii nifaaqii wixii oo dhan qalbigay ku jiraan allihii na abuurtay yaa naga yaqaan nafteenna asigaasaasna dhahay marka cid kastoo timaado la yidhahdo caqligii fikirkii macluumaadkii maskaxda ay ku jiraan waxaan leenahay maya ilaahay baa noo sheegay asaana na abuurtay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ayib marka maanta waxaa annaga cajzi noogu filan annaga jirkeenna inaan ku muransannahay caqligeenna intuu ku jiraa ma maskaxdeenna mase qalbigeenna annagii baan soo saari karin waxaa la mid eh ruuxda aan ku noolnahay intay naga intay ku jirtaa gar goorayna soo gashay ma ogin gomar- markii nagala bixinayna ma ogin meel hadda degan tahayna ma naqaano fiiri yas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi waxaa weeyaan wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila nebi moxamedaa lagu yihi ruuxda sirteeda ma fahmi kartid sirun min asraari illaahi wa cilmiga ladiisii waa wax yar marka cilmigiinna ma gaarin darajo aad ku fahamtaan ruuxdiinna xaqiiqadeeda inay tahay qofkii intaasaaba tabardarro uga filan ilaahay wuxuu idhi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun qofka hadduu dib isu akhriya asiga ilaahay wuu aaminayaa adiga dhan baa cibro ah sidaad u samaysan tahay sidaad u tarkiibsan tahay sida jirkaada u- isula shaqaynayo haddii qofka aada u fiiriyo siday xayawaanka u soconin wuxuu ogaanayaa ilaahay qudradiisa fii khalqika anta wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waxaan shaki ka joogin eh, inay cilaaqa ka dhaxayso qalbiga iyo iyo maskaxda way isla shaqeeyaan xibnaha dhanaa la shaqeeya dha- aragga wuu la shaqeeyaa eh, dhagaha wuu eh, maxaan ku idhaha waa la shaqeeyaan eh, maxaa xibnaha dhan waa la shaqeeyaan kulligood qalbiga marka dimaaqana wuxuu ka mid yahay qeybta eh, amarka qaatuu ka mid yahay marka caqliga ma- wax dhan asigaa madax yaa ku shubay macluumaadkoo dhan iyo wixii dhan qalbiga ay ka imaanayaan waxaa lagu shubayaa maskaxdii baa lagu shubayaa walidaalika dad baa waxay leeyihiin markii lasoo dhadhoweeyo telefisyoonkan hadda aan fiirsano laba shay uu ka kooban yahay dhalo iyo raseefar raseefarka macluumaadka dhan oy dhalada soo saaraysa raseefarkaasay ku jiraan dhaladana waxa weeyaan wixii markii la daaro macluumaadka raseefarka ku jira wixiid ka dooratay dhalada kuu soo saaray haddii raseefarka laga gooyo ama uu damo dhalada waxba soo saari mayso marka maskaxda waxa weeyaan tac- yackisu tackisu lmacluumaat laakiin macluumaadka asaaskeeda iyo masdarkeeda waa intee waa caqliga weeyaan ayib walidaalika waxaan saasuu leenahay dad badanaa jiro haddii gaalada ay soo saarta nadariya oo lilaa cilmigaasaa la gaaray oo cilmigii aan u aragna in qur'aankeeni ama nusuusta uu kasoo horjeedo dad baa isla markii waxay samaynayaan nusuustii oo dhana macnaheedii la bedelaa oo le hadday noo caddaatay nadariyadaas macnaheedii in la aa- in lagu aadiyo waayo oo sida ay leedahay lagu ximbaaro waxaa la yidhaahdaa nadariya hadday xaqiiqa cilmiyo noqoto iyo naska ilaahay isma khilaafi karaan abadan laakiin waxaan xaqiiqo cilmiye ahayn baa dad intii soo saarayna xaqiiqo cilmiye kaaga dhigayaan markaasaa waxay ku leeyihiin nusuustiinni waxa weeyaan s- macnaheedii sax ma aha sidaad u fahamteen sax maa tanaa caddahay markii nusuustii lasoo dul saaro oo aan soo bedelno sidii ay nadariyadas u waafaqdo iyo haddana waxaa dhacaya bacda mudda min azaman in wixii ay ka noqdaan marka haddana in aniga lasii noqono waxaa fiican in la hubsado waxa ilaa ay ka noqdaan xaqiiqa cilmiya hadday xaqiiqa cilmiya noqdaan nusuusta shareecada ama khilaafayso ayadaaba xaqiiqa cilmiya qur-aanka asigaaba noo sheegay wixii intaa ka duwan xaqiiqa cilmiya sooma saari karto laakiin waxa aan weli sugnaanin oo aan la hubinin in nusuusta macnaheeda loo bedelo la yihahdo xaqiiqa cilmiya waayo khaladkeeda ay leedahay arrintaas waa in la iska ilaaliya marka waxaan doonaynaa eh, qalbiga xibnaha la shaqeeya waxaa ka mid eh dhagaha indhaha sanka gacmaha lugaha iyo maskaxda kulligood waa xibnaha isiga la shaqeeya weeyaan marka xibnahaas waxay u kala baxaan qayb waxaa waaye macluumaadkay qalbiga u keenaan dhagihii waxaad ku maqlaysay qalbigay u dirayaan indhihii aad wax ku aragtay qalbigay u dirayaan qalbiga markay u diraan qalbiga markuu rabo inuu tacbiiriyo carabkii u adeegsanaya markii in la fuliyo ficil ahaan la rabo gacmihii lugihiyaa la adeegsanaya maskaxdiina sidaasay qayb ka tahay marka xibnahan dhan waxaa weeya midba talaal loo diraya midba eh, shaqaa loo diraya marka qalbiga ayaa asaas u ah intaas aan eh, aan ku ekayno mi- fi ma yatacallaq bimas'alati alfarq bayna alcaqli waadimaaq marka alqalbu saliim aan u nimaado alqalbu saliim ma la dhihin alqalbu saalim lama dhihin can luga alcarabiya qalbigii fiyoobaa la dhihi lahaa. laakiin saliim waxa waaye fiyoobid badnaa faciil waay macnaha waxa weeyaan saarat isalaamatu wasfan mulaasimata mulaasiman lahu yacni waxa weeyaan waa qalbi werigiisba fiyow saalim hadduu boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba lixdan uu fiyow yahay saalim baa laleeyahay markuu boqolkiiba boqol yahayna saliim baa laleeyahay farqiga luqada u dhexeeya taas waay qalbiga waxaa layidhi saliimna ma noqonayo ilaa shan shay laga helo marka hore waa inuu ka badbaadaa shirki ilaahay loo shariig yeelo liannahu shari- shirkiga ilaahay towxiidkiisa la rumeeya kasoo horjeeda isla meel islama geli kara waa siduu ibnulqayim yidhi waay waa inuu ka marnaadaa bidca islaamka waxaan ka mid ahaynoo lagu soo daro liannahu sunnada nebiga la raacay kasoo horjeeda iyadani waa inuu ka marnaadaa shahwa ku ximbaaraysa awaamirta ilaahay inuu khilaafo qofkaan khamrada cabayo asoo muslin khamro cadaabay waxaa ku ximbaaraya shahwo jacayl ou qabo khamrada ah kala weynaaday amarka ilaahay sidaasuu mukhaalafadii sharciga ku dhacay Ee, waa inuu ka marnaadaa waa inuu ka marnaadaa hafla tunaaqidu dikra iloobid oo kasoo horjeeda ilaa in la xasuusnaado qofkii waxaa weyaan hadduuba ilaahay baxusaynin qalbigiisa waa daboolmaya lianna qalbiga waxaa lagu soofayaa dikriga ilaahay tabaaraka wa tacaala alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub waa tay ahayd yacni qalbiyaasha yaa ku xasila macnaha waa lagu soofaynay waxaa la mid eh wahawan inuu ka marnaado yunaaqid اlitibaac qofkii inuu hawadiisa raaco inuu ka marnaado liannu inaad hawadaada raacdo waxay ka soo horjeedaa inaad diintii raacdo laba meel islaama geli karto walidaalika uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa shariicadaad raacaysa hawada ha raacin walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuun sidaas baa layidhi marka qalbiga amraadiisu waa badan tahay waa gaalnimada waa nifaaqa waa shakiga waa shubhada waa kibirka isla weyninka waa xasadnimada waa carada waa khiyaanada waxa weeyaan waa dadkoo la tuhmo waa dulmiga waa xanta waxaasoo dhan amraad alqalbi bay ka mid tahay marka haddii ilaahay kaa badbaadiyo eh, fii zamanin min alasmina waqti ka mid ah laa taطma'in qalbiga waxaa dhici karta in isbedel ku- uu ku yimaado walidaalika eh, ilaahay xadiid saxiixa ah wuxuu nebigu noogu sheegay ina alquluuba bayna asbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaahay qalbigaada ilaahay labadiisa fardhexdeeduu ku jira siduu rabuuna u rogrogaa ilaahay marka waxaa dhici karta shalay meeshaad ka ogeed meel kale inuu maanta yimaado ha isdhihin aniga waa ii toosay qalbigayga waa hagaagsan yahay ha dhihin liannahu biri wuu isbedeli karaa walidaalika nebiga ducadiisa ducooyinka ugu badnay ku celceli jira waxaa ka mid eh allaahuma yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik wa fii riwaaya allaahuma yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik ilaahay a- ilaahaygow qalbiyaasha rogrogow ilaahu qalbigayga ku sug daacadaada ilaahu qalbigayga ku sug inaad maalin kastuu nebiga ka baryay asoo nebi ah oo ilaahay doortay oo macsuum ah yaa haddana naftiisa uu ka aamin ahayn qalbigiisa is- inuu isrogo annaga xaggeen joognaa marka waxaa la doonayaa inaad badisid ducadaada ayna ka marnaanin allaahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika inaad sidaa tiraahdo marka qalbiga inuu qalbiga saalimka ah muhimmada uu leeyahay laba meelay qur-aanka uu kaga soo aruuray labada meelna nabilah ibraahim ay ku tacalluqaan khaliiluraxmaan nebiga nebi moxamed ku xiga fadli ahaanta weeyaan waxaa la yidhaahdaa khaliiluraxmaan yacni ilaahay eh, khaliilkiisa macnaha jacaylka ugu dambeeya buu ilaahay xaggiisa ka gaaray nebigaas ibraahim ilaahay wuxuu ka baryay inuu qalbi saliim e siiyo walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaaha biqalbin saliim ilaahu wuxuu ihi ha i hoojinin maalinka addoommaka la soo bixinayo maalin ou maal iyo wiilal waxba ay taraynin ilaahu maalinkaas ha i hoojinin ilaa man ata allaha unbaa badbaadaya ilaahay ninkii ula yimaado biqalbin saliim qalbi fiyow marka saasuu ilaahay ka baryay ilaahay ducadiisana waa u ajiibo wuxuu ihi waina min shiicatii labraahiim id jaaa rabbahu biqalbin saliim ilaahay baa ku ammaanay ina min shiicatii nuux shiicadiisa waxaa ka mid ah dadka oo nuux u gargaaray oo diintiisa yani la waafaqay ibraahiimaa ka mid id jaaa rabbahu ilaahay wuxuu ula yimid ibraahim biqalbin saliim ilaahay baa marka ka hadla wuxuu leey ilaahay baa wuxuu leey ibraahim wuxuu iila yimiday qalbi fiyow oo xiqdi iyo shirki iyo nifaaq iyo wax oo dhan ay ka maran tahay marka qalbigaada muxuu ku noolaan karaa qalbiga muxuu ku kobci karaa waxa weeyaan anwaarta nusuusta ilaahay qur'aanka noogu sheegay iyo sunnada nebiga oo la fahamsiiyo walidaalika ilahi wuxuu uri waidaa unzilat suuratu faminhum man yaquulu ayukum zaadathu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun aayad kasta oo soo degto dadka mu'miniinta iimaan bay u kordhisaa liannahu aayaddaas rumaynteeda ku camalfalkeeda bilaash ma aha camalkaas waxbuu kuu kordhinayaa sidaas oo kale amraaddii aan soo sheegnay oo qalbiga ku dhacaysay waxaa loogu badbaadi karaa nusuustan yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun limaa fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin ilaahay baa wuxuu uhi wardadiyo habow waxaa idiin yimiday waano oo ilaahay xaggiisa idinka timid oo iyo wa shifaaun iyo caafimaad limaa fi suduuri waxa xabadyaalka ku jiro qalbigaa lagala jeedaa qalbigiinna jirooyinka ku dhac daawadeeda wax ku jiraan idiin soo waxyoonnay oo hanuun leh oo raxmada ilaahay idiin wado waxa weeyaan waa nusuusta sharciga sidaa daraaddeed yaa qofka mu'minka ah ibtilaa'aad badan markay ku dhacday qalbigiisa awood badan uu yeeshanaya iimaankiisana waa ziyaada walidaalika nebigu wuxuu tilmaamay ashad اnnaasi balaءan alambiya uma alamhal falamhal dadka waxay u maleeyaan ninkii la imtixaano jirooyin xoolab la-aan dhibaato fakri lagu ibtileeyo in uu yahay nin la necab yahay nebiguna wuxuu leeyahay dadka sidii loo kala jecel yahayaa imtixaanka loogu kala badan yahay ilaahay baa wuxuu doonaa dembigaadana inuu kuu dhaafo ibtilaa'a lagugu rida awgeed xasanaadkaadana la kordhiyo marka wixii kuugu dhaca inaad ilaahay saa aada uga fahamteed baa la doonaya marka ninkii qofkii waxaa yaa habboon inuu qalbigiisa ou daa'iman ou xifdiyo ou ku dadaalo asiga iyo xibnaha kale liannahu qiyaama waa laysweydiinaa ilaahay wuxuu ihi ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula aragaada basarkaada fu'aadkao qalbiga lagala jeedo kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan qiyaama haddaad tagto waa lagu weydiiyan dhegta maxaad ku maqashay aragti maxaad ku aragtay qalbigii maxaad ku weelaysay wixii o dhan waa lagu weydiina marka waxaa habboon inaad ilaahay dikrigiisa badisid sidii jira haddii qalbiga ku dhaco daawadiisa waa sidaas xibinta hadday daawooto dhakhtaraa u tegey markaasaad farmashii daawo ka soo qaadanaysaad u caafimaadid qalbigaada caafimaadkiisa haddaad rabtid waa dikriga ilaahay waa lagu sifeeyaa waa la soofagarees markii ay birta ay mirirto waa la soofeeyaa si ay u caddaato qalbiga markuu miriro waxaa lagu soofeeyaa dikriga ilaahay aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tadmainu alquluub dadka ilaahay rumeey qalbigooda iimaanka wuu u xasilaa bidikri illaahi buu ku xasilaa qalbigana waxaa lagu dejiyaa qalbiga waxaa lagu dejiyaa ilaahay dikrigiisa subxaana allahi walxamdu lilahi laa ilaaha ila allah aamd subxaan allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim wixii aan kuu soo sheegnay iyo wixii lamid ah maanta dhan carabkaada ha ka daalin qalbigaada waxa weeyaan waa dhaqayaan way hagaajinayaan wallahu aclam wsala allah wsalam calaa nabina muxamed